cabdiraxmaan cismaan waa wiil dhallinyaro ah oo muddo ku xirnay xabsiga godka jilacow ee magaalada muqdisho halkaas oo lagu hayo dad badan oo aanan waxba galabsanin xabsigan oo si weyn uga caanbaxay jirdilka iyo xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ayaa ah meel lagu salciyo maxaabiista aan isdifaaci karin cabdiraxmaan wuxuu ka sheekeeyey dhibaatooyinkii uu la kulmay intii uu ku jiray xabsiga wuxuuna xusay inuu halkaas ku waayey ganacsiga yara laguna xiray arrin uusan wax shaqo ah ku lahayn maxaabiista kale ee la xirxiray ayaa la kulmay cadaadis joogto ah iyagoo aanan la ogolayn xuquuqda asaasiga ah halka qoysaskoodana aysan helin wax war ah oo ku saabsan xaaladooda anigaa lee waday ani markaa lee waday meel oo lahaayo sheelal ahaayo kuleel badan aa laga gelay oo maanta oo dhammaan babis a iska dabawadaysid jilacow dhexdiisa ku tahay ani waxaa i waday kuwan oo boondheera i waday ilaalada shacabka kuwa boondheer ilmo yaryariis aa i wadeen sheeladaasaa nala geliyey kuleel dhilmaayo iyo ur iyo adi dhibaatay ahayd adii isla markii oo ciqaabi ugu bilaabay istuuroy dhahay waa istuuray xabadkaa dhulka ii yaalay waa aniga marka waa ilin le iga socoto ciqaabta yacni inaa garbaduub lee xiro in aniga lee haraantiyo yacni asigoo kawa buudbuud wata oo wejigii ka haraantinayo iyo adii marka dambena xitaa wuxuu sameeyey inuu saas ii xiray katiinad igula xiray yacni intana waa iga xiran tahay xirigaa iga yaalo intana xirig kaleeto wixii inta kaleenta feer iyo jug iyo inuu dhahayo meeshaan anaga dadka xitaa waa ku isticmaalnaa ninkaan sarwaalki inuu dhahay xabsiga godka julucu wuxuu astaan u yahay cadaalad darro iyo xadgudubyo ka dhan ah dulmanayaal badan ayaa ku xiran iyagoo aanan la ogeyn mustaqbalkooda halka kuwa horey ugu baxay ay ka sheekeeyeen tacdiyo argagax leh